kadib warqad shalay ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya looguna baaqay madaxda khilaafka uu ka dhexeeya galmudug inay hakiyaan khilaafaadkooda oo u muuqda inuu cirka isku sii shareerayo kaasi oo ay dad badan rumaysan yihiin inuu sababi karo burbur ku yimaada maamulka galmudug ayaa waxaa madaxda khilaafka uu ka dhexeeya galmudug ay u muuqdaan kuwo dhagaha ka fureystay islamarkaana iska sii wata khilaafkooda iyo howsha ay ka kala wadaan cadaado iyo dhuusamareeb warqadda ayaa waxaa looga digayay madaxda dowlad goboleedyada kuwa muddo kororsiga sameynaya marka laga reebo in madaxda khilaafka uu ka dhexeeya galmudug ay hakiyaan mooshinada ay xilalka isaga kala qaadayaan markii warqadaas ay soo baxday saacad kadib waxaa fadhi baarlamaan cadaada ku yeeshay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug kuwaas oo sheegay in kalsoonida ay kala laabteen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed waxaana madaxda galmudug oo dhammaantood hadda u muuqda marka laga reebay maxamed xaashi kuwa ay baarlamaanka xilka ka qaadeen ay yihiin kuwo weli meeshooda ka taagan khilaafkooda cali gacal casir oo ah guddoomiyaha baarlamaanka galmudug laakiin xildhibaano ku sugan dhuusamareeb ay sheegeen inay xilka ka qaadeen waxa uu sheegay in markii horeba madaxweyne axmed ducaala geelle xaaf uu ka hor yimid wadahadallo u muuqda inay guulaysteen oo uu keliya uu dhinnaa in la kala siixdo uu kasoo laabtay magaalada muqdisho dibna uu ugu laabtay magaalada dhuusamareeb isagoo sheegay in markii dhuusamareeb uu ku laabtay uu sii laba kacleeyey khilaafka markaasina ay bilaabatay xilka qaadista madaxda galmudug islamarkaana inta dowladda gacan rasmi ah oo xal loogu helayo ay arrintan ka gaarayso ay sii socon doonaan waxaa ka jira deegaanada galmudug
waa runtii waxaa dhacday sidaa ogtahay dowladda federaalka ahi annagana way noo yeertay madaxweyne xeefna way u yeereen magaalada muqdisho ayaa la isugu tegay muddo laba bilooda ayaa shirar lagu jiray qodobo ayaa la isla gaaray qodobooyinkii la isla gaaray markii la saxiixi rabay oo la isku waafaqi rabay ayuu madaxweyne xeef kasoo tegay isla markaasna uu mooshin iyo waxridow iyo wax hore uu ka bilaabo khilaafka halkiisa uu kasii waday as ayaa waxay keenaysaa in oo la burburiyey heshiiskii jabuuti iyo iyo heshiiska kaleeto oo lagu heshiin lahayo oo ay dowladda dhexdhexaadka ka ahayd madaxweyne xeef isagaa jibiyey kadib haddee annagu waxaan raadinaynaa oo aan raadinaynaa inaan maaragtay shacabka reer galmudug ay iyagu danahooda ka tashadaan oo ay u bannaan tahay cid kasta oo wax ka qabanaysa arrimaha galmudug iyo walaaleynta shacabka reer galmudug
magaalada dhuusamareeb xildhibaanada ku sugan ayaa la filayaa in maanta ay ku dhawaaqaan guddiga doorashada madaxweynaha galmudug waa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug magaalada cadaadana waxaa loogu diyaargaroobayaa doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug iyo madaxweynaha maamulkaasi oo tiimka ama kooxda cadaado ku sugan ay sheegeen inay xilka ka qaadeen madaxweynaha iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug halka kooxda kale ee dhuusamareeb ku sugan ay sheegeen inay xilka ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka galmudug doodiisana ay bilaabatay mooshinka ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas